waa mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasiir sidaan ka wada warqabnaba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay saaka weerar ballaaran oo cagmarin ah ka fuliyeen deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe deegaanka sida marar badan lagu soo celceliyeyba waa deegaan istaraatiiji ah oo ahmiyad ballaaran u leh ciidamada dowladda federaalk ee kusii dabayaraanayo gobolka shabeellaha dhexe saldhigyo muhiim ahaa islamarkaana ballaarnaa oo ay gobolka ku lahaayeenna ay ku dhaceen xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaa darteed deegaanka wargaadhi waxa uu noqonayaa haashimow sida ay tilmaamayaan madaxda dowladda federaalk qudhooda deegaankii ugu muhiimsanaa ee ay ku dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana uu ku yaalay saldhigga ugu weyn ee ciidan ay ciidamada xaraka ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin gobolkan shabeellaha dhexe deegaanka wargaadhi haashimo waxaa ku yaallo saldhig ciidan oo aada u ballaaran islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidamo kumanaan ah deegaanka sidoo kale waxaa ku yaalla haashimow garoon diyaaradeed oo macmal ah islamarkaana ay ku soo degayeen diyaaradaha sida wufuudda ka socota dhanka dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ee mararka qaar si uun usoo gaarayay deegaankan magaalada sidoo kale wargaadhi haashimo waxa ay xiriirisaa deegaano badan iyo degmooyin muhiim ah oo ku yaalo gobolka shabeellaha dhexe galgaduud mudug islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo deegaankan haddii ay waxawaaye weerar uu martigeliyo ama ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu kala go ku imaanayo sidaad ka warqabtana war dhowaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu sheegay deegaankaasi weerar ballaaran kadib in uu ku dhacay gacanta ciidamadii ka tirsanaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ahaa ee weerarka ku ekeeyey deegaanka hadda haashimo waa deegaan ay gacanta ku heyso xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waxaan isweydiin karnaa maxay dowladda federaalka ooga dhigan tahay in gacantooda uu ka baxa deegaankan wargaadhi amaba calaa aqali taqdiir in deegaankan uu weerar martigeliyo haashimow deegaankan saan sheegnayba waa deegaan istaraatiiji ah goob ahmiyad ballaaran leh ku yaallo ku yaallo waddada xeebta ah ee xiriiriso degmooyin badan sida ceeldheer masagawaa nuur dugle masaajid cali gaduud inuu halkaas ku yaallo ayaan sheegnay saa darteed ahmiyadda uu leeyahay deegaanka ayaa waxay keensanaysaa in saameyn ballaaran oo xag caskari iyo xag istaraatiijiyadeed ahba uu ku reebo ciidamada dowladda federaalka ah weerarka ka dhacay saaka degmada wargaadhi iyo la wareegitaanka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegtay deegaankan waxa uu ka dhigan yahay in ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ee ku sugan nuur dugle ee go'doon galeen oo ay ka go-een kaalmada iyo gurmadka mararka qaar oga imaan karay dhanka talisyada dhexe ee ku yaalla gobolka waxa ay ugu yeeraan galmudug iyo hirshabeelle iyo xataa caasimadda muqdisho sidoo kale weerarkan waxa uu go'doon gelinayaa degmada ceeldheer ee ku taalla gobolka galgaduud iyo degmada masagawa oo iyadana ku taallo gobolka galgaduud labadaa degmana weerarkan waa uu kala jarayaa haashimow waxa ay kaloo weerarka saaka ka dhacay degmada wargaadhi go'doon gelinaysaa deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk oo idil islamarkaana ku yaalla xayndaabka xeebta iyo waddadaas dheer ee isku xirto deegaanadaas iyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho sidoo kale haashimow ahmiyadda uu leeyahay deegaankan waa mid aan la soo koobi karin maalmihii u dambeeyey wixii ka dambeeyey weerarkii ballaarnaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal islamarkaana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen degmadaasi waxaa bilaabanayay ama waxaa bilowday codad dheer iyo warbaahinada dowladda federaalka inay ka hadlaan ama tabiyaan haddii weerar uu martigeliyo ee wargaadhi ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dambeyn karaan wariye ka tirsan dowladda federaalka oo sii qiyaasayey ama sii agaasimayey in weerar uu ka dhaca wargaadhi waxa ay ka dhigan tahay ayaa waxa uu sheegay in shabeellaha dhexe ay dowladda federaalka ka sabrayso haddii deegaanka wargaadhi uu weerar martigeliyo iyo haddii ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa laga dheehan karaa maalintii shalay ay dhoweed xubno ka tirsan dowladda federaalka oo iskugu jiro wasiiro hadda xil hayo iyo wasiiro hore xil u heen jiray xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa socdaal iyo shir isku lamaan waxa ay ku tageen degmada masagawaay ee gobolka galgaduud oo ka mid ah degmooyinka u dhow deegaanka uu saaka weerarka ka dhacay ee wargaadhi islamarkaasina ku dhacay xarakada gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo shirkan ay warbaahinta dibadjoog ka ahayd albaabadana ay u xirnaayeen haddana wararka hordhaca ah waxay tilmaamayaan in looga hadlaayey oo nimankan wasiirada iyo xildhibaanada iskugu jiro ee laga magacaabi karo cabdirasaaq xusul oo ahaa wasiir dowlaha dastuurka waxaa loogu yeero maamulka galmudug wasiirkii hore diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka cumar cali rooble iyo sargaalka lagu magacaabo cabdulaahi casoble raggaasi ayaa laga tilmaami karaa raggii shalay masagawaay socdaalka ku tegey waxay ka hadlaayeen sida loo baajin karo ama looga hortegi karo weerar ka dhaca degmada wargaadhi hashimow inahaasoo dhan waxay caddeynayaan ahmiyadda ay deegaankan u leedahay dowladda federaalka balse waxaa muuqanayso in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan fursad iyo wakhtiba siinaynin dowladda federaalka iyo madaxdeeda wakhtigaasoo ay uga baaraandegi karaan weeraro ka imaan kara dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana muuqanaya in ay xarakada dardirgelinayso weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada dowladda federaalka ayna isticmaalaysa siyaasad ah ka gaarsii haashimow ugu dambeyntii dowladda federaalka ilaa hadda kama hadal sidaba caadadeeda ah weerarka saaka ka dhacay degmada wargaadhi waa ayna ka gaabsanayaandeegaanka wargaadhi waa ayna ka gaabsanayaan ilaa hadda waana sugi doonaa waxa ay ka dhahda dowladda federaalka iyo weerarkaas waa mahadsan tahay muxsin